com wadani news 24.com
kadib markii dhowaan ururka al-shabaab unaqabateen ay kusoo rogtay degmada qansaxa dheere iyo deegaanada kale hoostaga ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya maalmahani waxa ay wadaan howlgallo looga hortagayo dhibaatada nolol xume ee xilligani ka taagan degmada qansaxa dheere ee gobolka baay howlgalladan ayaa intooda badan waxaa laga sameeyey dhowr deegaan oo ka tirsan magaalada qansax dheere inta howlgalladaasi ay socdeen ayaa waxaa lagu soo qabqabtay dhowr qofood oo intooda badan lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab maamulka degmada qansax dheere ayaa waxa uu sheegay dadkii howlgalladaasi lagu soo qabtay inay ku sameeyeen baaritaano dadka qaarna loo deeyey inay yihiin dadka deegaanadaasi ka soo jeeda tirada kalena hadda ay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere ee gobolka baaya cabdulle xasan saney matarfiish oo la hadlay idaacadda xafiis wareedkeeda magaalada baydhabo ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladaha nololeed iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ay ka sameeyeen degmada qansax dheere ee gobolka baay maamulka koonfur galbeed soomaaliya
degmooyinka sida oo aragtay diisoor iyo berdaal iyo aragtay mudasidheer iyo inti goofod u dantay oo aragtay dhulku dowladda fadhiya oo dantay isku fajiraan oo aragtay kitaab ogaa waxay suubayaan haddana hadii aragtay uu noqomateana bilaaran aragtay degmooyinkii haddana waa saaran sida arkasaseen haddow howlgalkaas may ku bilaawday intii oon aragtay degmooyinka oo aragtay wiiloo tuulooyin beerooyin ka wiilay oo kaganacsadaan oo kale aragtay kahaysadaan miisamada kahaysadaan intii oon howlgalna ku qobado aragtay sida waa barbaar sida raamidoy sida aragtay kurumboodii koban dhulkaadowneon howlgala kuqobada oo aragtay oon miisamada kuqaadan qof yaalayaan kutumaan aqoobadi haddii ilaahay dadkaani wal wada gurade haddii aragtay al-shabaab naqnaan aragtay al-shabaabnimadii naqaale haddii dad shirida oo aragtay noog al-shabaabta lay naqaaleeyi naqnaan aragtay oo aan sadheesade saraakiiliga guddigi oo lay dadkaa dumaan sadheede haddii ilaahay yoon aragtay haddii ciidan gasheena yoon howliyo wal kale haddii ilaahay howlgalladan ay ka socdaan degmada qansaxa dheere ee gobolka baaya ayaanan la ogeyn waxyaabaha ay ka bedeli doonaan cunaqabateynta ururka al-shabaab xilligaani ay kusoo rugtay degmada qansaxa dheere oo ka tirsan gobolka baay siid cali muuse maxamed baydhabo